wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland oo kaashaneysa hogaanka rugta ganacsiga iyo warshadaha hay-adda tayadhowrka iyo waaxda caafimaadka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ayaa warbaahintaas usoo bandhigtay xogta raashinka iyadiisoo aysan wanaagsanayn oo ku kaydsanaa qaar ka mid ah bakhaarada ku yaala magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha saraakiisha amniga iyo xubno kale ayaa tegay mid ka mid ah goobaha dabagalada lagu sameeyay kaasoo lagu ogaaday inuu yaalo bur badan oo tayadiisu ay xun tahay ka gadaal markii bakhaar lagu kaydiyay kadibna albaabada loo laabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ganacsatadii lagu qabto ka ganacsiga badeecooyinka dhacay laga qaadi doono tallaabo sharcile oo ay ka mid tahay kala noqoshada shatiga ganacsiga jubbaland sidaad la socotaan ayaamahan habaro yareeda jira kana jira xagga ganacsatada ama bakhaarada wax lagu keediyo saarkeen waxaa markhaatina ka ah inaan dul joogno bakhaarkii wax noogu sheegay arrintan ugu weyn waxaa weeyaan horta dhibka wuxuu ka yimaad haddaan eegnay burkan halkaa maanta ku jiro kuwa yeeri halaaba wuu jiraa laakiin dhicitaan haddii la fiiriyo waan arkay dhowr xabo waxaan arkay shan iyo labaatanka inay qaarkood ay dhacayaan qaar waxaa weeyaan lix iyo labaatanka waan u jeedaa qaarne sanadkan aan ku jirno qaar waxay dhacayaan bisha labayo tobanaad oo lix bilooda qaar weli dhimanaysa dhexin laakiin problemka ka yimaado halaabida marka lagu leeyahay bakhaarada aan ku jirno hal dirishada ma laha wuu xiran yahay waa qom waxaana bakhaarada wax lagu keedin alaabta inay heshaan ay helaan hawada sida burkana sida ku neefsan marka intooda ku badan waa kuleelahana jira ayay ku yimaado inay burka qaar uu qalalo uu engego qaar uu isbedelo laakiin dheedka dhicitaanka weli muusana dhicin intooda badan muusana dhicin laakiin waxaan rabaa in aada ugu mahadceliyo qaybtan waxaa nabad sugidda qaybta caafimaadka shaqada wanaagsan ay qabteen waan u mahadcelinaya talabaad waxaan umalaynaya dhowr jeer digniinaan ka bixnay ganacsataan u fiidnay waa dhowr jeer laba jeeraan digniin bixnay laakiin hadda waa last warning digniinka ugu dambeeyaan bixinaynaa bakhaar kasto ama dukaan kasto ama farmashiya kasto ama supermarket kasto lagu soo qabto in alaabta ay galaan ay dhacday waxay mutaysanayna saddex wadiiqo mid ka mid ayay buudnaysan doonaan inaan shadka ganacsidan kala noqno inaan ganaacno iyo in xabis maxkamad u gudbino intaas waa digniinta ugu dambeyso hay-adda taydhoorkan waxaan leeyahay waa shaqadiina inaad mar walba alaabta ka soo degayo tikadda inaad hubisaan si fiican u hubisaan alaabtan oo dhan hadday ka soo galaan xuduudada iyo hadday ku jiraan bakhaaradaba waa shaqadiina idinka waxaan idin farayaa shaqadaas inaa ka soo baxdaan ma doonayno dadkayna muslimka soomaaliya reeraad ijmal inaan sino raashin dhacay ma ogolaan sababto haddaan u ogolaano ilaahay berinta subxaana watala nala xisaabtamaya marka inta ilahay nala xisaabtamin waxaan doonaya anaga ganacsada inaan la xisaabtano waa mas-uuliyadda naga saaran beri waa nala weydiinaya dowladda nagu qabsan karta ilaahay weyna waaxidkuna xisaabtum nala sugaya marka min fadlikum hay-adda haydhoorka qaranka jubbaland shaqadiina ka soo baxa soona qabta shaqadaas waxaad samaysataan time table weygiiba ina meel aad ku aadaan digniintaas waxaan umaleynaa dhammaan reer jubbaland ganacsato way qabaan digniintaasi hadda kadib cidaan u aada yeelayno ma jiro shuruucda ayaa marsiinayna ee noo degsan reer jubbaland ama shuruucda waddanka u degsan ayaa marsiinayna taliyana wuu mahadsan yahay marka shaqada aan wada shaqeyno waxaan u shaqeynayna waa ummaddeena reer jubbaland ma doonayno ummadayna in la siiyo raashiin aan xoolaha la siin karin in la siiyo ma doonayno marka insha allahu tacaala shaqadaas aan wada qabsano dib dambena arrintan ayaan ugu soo noqonin